deegaanadii shalay aan ku baxnay alxamdulilah hadda xaaladooda waa degan tahay ilaa waktigan waxay xaaladu aad bay u degan tahay si shalay aan ugu dhawaaqnay in xabadda la joojiyo la isxakameeyo kadibna loo diyaargaroobo kala raridda ciidamada iyo wadahadalkii dadkuna waa naga aqbaleen waana soo dhoweeyeen haddana xaaladdu ilaa xaddi maa waa degan tahay wax dhibana hadda muxuu ahaa noloma soo sheeginoo labada dowlad goboleed ee dhexda u xirteen ayaa lagu doonayaa in xal waara looga gaaro qodobo hore dhacaad soo saarteen qodobadaa maxay ka koobnaayeen
qodobadaas waxay koobnaayeen in xabda joojinta la xoojiyo islamarkaasna ciidamada la kala raro sidoo kale la diyaariyo guddigii wadahadalka iyo labada dhinac ahaa la diyaariyo ciidamana la kala dhex dhigo afartaas qodob bay ahaayeen haddana waxaan ka shaqaynaynaa ciidamadii la kala dhex dhigi lahaa meesha oo madaxweyneyaashana waa la hadalnay iyaguna waa nala qaateen in ciidamada la keeno meesha la kala dhex dhigo la xakameeyo meesha waxa ciidamada joogana toos loo kala raro dadaalka hadda aada wadaan oo dowlad goboleedyada ay wadaan muxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii horey loo waday oo aan miro dhalin
waxaa ugu muhiimsan hadda dee galmuduguna waa ka go-an tahay in dagaalkan la joojiyo puntlandna waa ka go-an tahay in la joojiyo oo maleeshiyaadka meesha ku dirirayana la xakameeyo kadibna lasoo dhexgeliyo ciidamo labada dhinac ah oo arrintaas afjar ah haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqonaysaa marka maadaama labada dowlad goboleed ay ka go-an tahay in arrintaas la joojiyo waxaa hubaal ah in guul laga gaarayo laakiin awaltii hore mararka qaarkood dadka shacabka ayay u badnaayeen in maaragtay ay arrinta ka wada hadlaan oo iyaga dhexdooda ay aada maaragtay isku dayeen inay xakameeyaan haddana siyaasiyiin kale iyo micnaha waxawaaye dowladda federaalka ayaa ayagana ku dhex jiray meel bay soo gaarsiiyeen ma dhammaystirmin haddana maantay markii arrintii ay dib usoo laabatay oo dagaalku uu dhacay waxaanu soo orodnay hawshii inaan xakameynaan isku daynay haddana meel baan gaarsiinay in la dhammaystirana haddii alla idmo waa rajaynaynaa insha allah ilaahay lagama quusto
wasiir labada wafdiye ee ka kala socday dowlad goboleedyada ee galmudug iyo puntland waxaad la kala kulanteen qeybihii colaaddu ay ka dhexeysay maxay idin sheegeen oo colaadoodu ay salka ku haysaa
colaadda meesha ugu muhiimsan salka waxay ku haysaa yacni adaa igu soo durkay iyo anigu kuguma soo durkin meesha waxa weeye waa deganaa waa un arrin asalkeedu yahay deegaanka meeshaas yacni xaggee la kala deganaa dhul un baraag baa meeshaas laga qoday baraagtayda halkaas ka qodan halkan anaa iska leh waa un arrin aan dhammaanayno reebaadiye guura ah oo hadba meel degaya oo hadba meel ka qodanaya baraag marka taasna waxa weeye wadahadalka soo socda haddii allaydbo ayaan rabnaa inaan ku afjarno oo dowlad labada statena ay ka soo saaraan go-aamo rasmiya oo lagu afjaraya sababtoo ah ayaga keligood looma madax banayn karo inay ka wada hadlaan arrintaas sababtoo ah dhul markii laga hadlayo dhul waxaa iskale dowlad baa iskale marka arrimahaas waxaa xooggala saaraynaa insha allahu in labada statena ay si fiican isaga afkartaan oo la afjaro insha allah dad tiro ka badan boqol ama ku dhowaad boqol qof ayaa ku dhintay dagaaladii isxigxigee ka dhaca galbeedka gobolka dee waa nasiib darro in dad shacaba ay ku dhintaan amase maleeshiyaad ay ku dhintaan dagaallo qabiil salka ku haya amase ku haya deegaan salka ku haya sababtoo ah kulligiis ma aha mid diintana sal ku leh dhaqankana sal ku leh ilbaxnimadana sal ku leh sababtoo ah bilaash ayuu wuxuu ku dhimanayaa qofku wuxuusa aqoonin ama wux uusa fasiri karin ayuu ku dhimanayaa marka waxaan leeyahay laga waantoobo soomaaliya qabiil qabiil muxuu ahaa ka awood badan ama tirtiri karana ma jiro dadku waa is muxuu ahaa qof meeshiisa intii laga raro la dhihi karo halkan waa laga ciribtarayna ma ay jirto waxaa muhiima dadku inay wada noolaadaan is-aqbalaan wada degaan
ugu dambayntii adoo iisoo koobaya saacad wasiir mas-uuliyiintiinii ee labada dowlad goboleed galmudug iyo puntland ka socotay ee kulmay ee tegay deegaanadii colaadu ka dhacday ma damaanad qaadaysaan in mar kale dagaal uusan dib uga dhicin galbeedka gobolka mudug
horta waxa weye muxuuaha waxa meesha ku dagaalamayay statena ma ahayn ciidan dowladeedna ma ahayn wuxuu waxay ahaayeen maleeshiyaad beeleed waa la soo hadalnay haddana kamaana dhex bixinoo waa xakamaynaynaa waana ku dhex jirnaa waxa aan rabno inaan usii gudbinana waxay tahay in ciidamo stateka ka socda in meesha la geeyo oo markaas yacni lagu afjaro in dagaal dambe uu ka soo laabto midda aan rabno inaan uga sii gudbino waa middaas